samu'eelkii labaad cutubka laba-iyo labaatanaad daa'uud wuxuu rabbiga kula hadlay erayadii gabaygan maalintii rabbigu ka samata bixiya gacantii cadaawayaashiisa oo dhan iyo gacantiisa uulba oo wuxuu yidhi rabbigu waa dhagax weyn oo iigabaad ah iyo qalcaddayda iyo samata bixiyahayga xataa waa kayga iyo ilaaha ah gabbaadkayga isagaan isku hallayn doonaa isagu waa gaashaankayga iyo geeska badbaadadayda iyo munaaraddayda dheer iyo magangalkayga iyo badbaadshahayga waxaad iga badbaadisaa dulmiga waxaan baryayaa rabbiga istaahila in la ammaano oo sidaasaan cadaawayaashayda kaga badbaadi doonaa waayo waxaa i hareereeyey hirarkii dhimashada oo waxaa i cabsiiyey daadkii cibaado la'aanta waxaa igu wareegsanaa xarkihii shii'ool oo waxaa i qabsaday dabinnadii dhimashada anigoo cariiri ku jira ayaan rabbiga baryey haa waxaan u qayshaday ilaahey oo isna codkayguu macbudkiisa ka maqlay oo qayladayduna dhegihiisay gashay markaasaa dhulku ruxmay oo gariiray oo samada aas-aaskeediina wuu dhaqdhaqaaqay oo wuu raxmay maxaa yeelay ilaah waa cadhaysnaa oo dulalka sankiisa waxaa ka soo baxay qiiq afkiisana waxaa ka soo baxay dab wax gubaya oo dhuxulaa ka shidmay isaga oo samooyinkiina wuu soo foorarshay oo hoos buu u soo degay oo cagihiisana waxaa hoos yiil gudcur weyn wuxuuna fuulay keruub wuuna duulay haa oo waxaa lagu arkay isagoo fuushan dabaysha baalasheeda oo gudcurkii wuxuu ka dhigay taambuug hareerihiisa ku wareegsan iyo biyo urursan iyo daruuraha qarada waaweyn oo cirka oo nuurka hortiisa yaal aawadiisna dhuxulo dab ah ayaa shidmay rabbiguna wuxuu ka onkaday samada sareeyuhuna wuxuu ku hadlay codkiisii markaasuu fallaadho soo ganay oo kala firdhiyey iyagii oo wuxuu soo diray hillaac wuuna baabi'iyey iyagii oo canaantii rabbiga aawadeed iyo dulalkii sankiisa neefta ka soo baxaysa aawadeed ayaa durduradii baddu la muuqdeen oo aas-aaskii duniduna wuu soo bannaan baxay xagga sare ayuu cid ka soo diray oo wuu i qaaday oo wuxuu iga soo dhex bixiyey biyo badan wuxuu iga samata bixiyey cadowgaygii xoogga badnaa iyo kuwii i necbaaba waayo iyagu way iga xoog badnaayeen waxay igu soo kediyeen maalintii aan balaayaysnaa laakiinse rabbigu wuxuu ii ahaa tiir weliba wuxuu ii keenay meel ballaaran wuu isamata bixiyey maxaa yeelay wuu igu farxay rabbigu wuxuu iigu abaalguday sidii ay xaqnimadaydii ahayd oo sida ay nadiifsanaantii gacmahaygu ahayd ayuu iigu abaalguday waayo anigu waan xajiyey jidadkii rabbiga oo ilaahayna sii caasinimo ah ugama tegin waayo xukumadiisii oo dhammu hortayday yiileen oo qaynuunadiisana anigu kama aan tegin oo weliba xaggiisana waan ku qumanaa oo waan iska dhowray xumaantaydii sidaas daraaddeed ayaa rabbigu iigu abaalguday sidii ay xaqnimadaydii ahayd iyo sidii nadiifsanaantaydii ay ku ahayd indhihiisa hortooda kii naxariis leh waad u naxariisanaysaa oo ninkii qumanna waad u qumanaanaysaa kii daahir ahana daahir baad u ahaanaysaa oo kii qallocanna mid maroorsan baad u ahaanaysaa oo dadka dhibaataysanna waad badbaadinaysaa laakiinse indhahaagu way arkaan kuwa kibirsan inaad hoos u dejiso waayo rabbiyow waxaad tahay laambaddayda oo rabbiga ayaa gudcurkayga iftiiminaya oo adaan colkuugu dhex ordaa oo ilaahay caawimaaddiisa ayaan derbi kaga boodaa ilaah jidkiisu waa quman yahay rabbiga ereygiisuna waa mid la tijaabiyey oo isagu wuxuu gaashaan u yahay kuwa isku halleeya oo dhan bal yaa ilaah ah rabbiga mooyaane oo bal yaa dhagax weyn ah ilaahayaga mooyaane ilaah waa qalcaddayda xoogga badan oo isagu wuxuu hoggaamiyaa kuwa jidkiisa ku quman isagu cagahayga wuxuu ka dhigaa sida cagaha deerada oo wuxuu igu fadhiisiyaa meelahayga sarsare gacmahaygana wuxuu baraa dagaalka oo sidaas daraaddeed gacmahaygu waxay xoodaan qaanso naxaas ah weliba waxaad kaloo isiisay gaashaankii badbaadadaada oo roonaantaada ayaa i weynaysay adigu tillaabooyinkayga ayaad ku ballaadhisay hoostayda oo cagahayguna ma aysan biririxan anigu waxaan eryaday cadaawayaashaydii oo waan baabbi'iyey dibna ugama soo noqon jeeray wada baaba'een oo iyagaan baabbi'iyey waanan wada laayey si aanay mar dambe u awoodin inay soo sarakacaan oo cagahaygay ku soo hoos dhaceen waayo xoog baad iigu guntisay dagaalka aawadiis oo kuwii igu kacayna hoostaydaad ku soo tuurtay oo cadaawayaashaydiina waxaad ka dhigtay inay dhabarka ii jeediyaan si aan u kala gooyo kuwa i neceb waxbay fiirsadeen laakiinse way waayeen mid iyaga badbaadiya oo xataa rabbiga way baryeen laakiinse uma uu jawaabin markaasaan iyagii u duqeeyey sida boorka dhulka waan ku tuntay sidii dhoobada jidadka taal oo kale markaasaan kala firdhiyey oo waxaad kaloo iga samata bixisay murankii dadkayga oo waxaad iga sii dhigtay qurumaha madaxdoodii oo dad aanan aqoon ayaa ii adeegi doona oo shisheeyaashu way isu kay dhiibi doonaan oo mar alla markay warkayga maqlaan way ii addeeci doonaan shisheeyaashu way libdhi doonaan oo iyagoo gariiraya ayay qolalkooda ka soo bixi doonaan rabbigu waa nool yahay oo mahad waxaa leh dhagaxayga weyn oo ha sarreeyo ilaaha ah dhagaxa weyn ee badbaadintayda kaasoo ah ilaaha aniga ii aarguda oo dadkana hoostayda ku soo tuura oo wuxuu iga soo bixiyaa cadaawayaashayda haah waxaad iga sara marisaa kuwa igu kaca oo waxaad iga samata bixisaa ninka dulmiga badan sidaas daraaddeed rabbiyow anigu waxaan kuugu mahadnaqi doonaa quruumaha dhexdooda oo magacaaga ammaan baan ugu gebyi doonaa rabbigu si weyn buu boqorkiisa u samata bixiyaa oo wuxuu weligiis raxmad u sameeyaa kii uu subkaday kaasoo ah daa'uud iyo farcankiisaba weligiis iyo weligiis